wax yar baan rabaa natiijadaas inaan ka taataabto macluumaadka badankiisa waxaan u daynayaa wasiirada iyo agaasimaha guud sanadkan ardada tartankoodii laba kun lix iyo tobanka waxaan u jajabinay a b c d ayaan u jajabinay boqolkiiba sideed iyo toban ardadu waxay keeneen grade a kaas oo u dhigma lix boqol iyo shan arday waxay keeneen a grade boqolkiiba soddon iyo saddex ardadu waxay keeneen grade b kaas oo u dhigma kun iyo lixdan iyo kow haddana boqolkiiba soddon iyo saddex ardadu waxay keeneen grade c kaas oo u dhigma kun iyo siddeetan iyo saddex saddex iyo toban boqolkiiba ardadu waxay keeneen d grade kaasoo u dhigma boqol iyo toddobiyo toban arday saddex boqolkiiba ardadu waa dhaceen e bay keeneen kaasoo u dhigma sagaashan iyo sideed arday saddex kun saddex boqol iyo toddoba arday oo imtixaanka aan ka qaadnay natiijadii saasay isugu ugu qaybsantay ardada sanadkii hore ardada grade aga noo keentay sanadkan waa lix boqol iyo shan sanadkii horena waxay ahaayeen shan boqol konton iyo sideed arday ayay ahaayeen farqi aad u yar baa udhaxeeya kororka sanadkan iyo sanadkii hore marka loo eego maadooyinka labiyo tobanka ee ardadu ay galeen maadada ardadu ay ugu sarreeyeen waxay ahayd maadada tarbiyada celceliskeedu wuxuu ahaa toddobaatan dhibic sagaashan iyo sagaal bu ahaa celceliska maadadaas maadada ku xigtay waxay ahayd maadada af soomaaliga celceliskeedu wuxuu ahaa toddobaatan dhibic labaatan iyo labo maadada ku xigtay waxay ahayd maadada af carabiga celceliskeedu wuxuu ahaa konton iyo sideed dhibic toddobo maadada ku xigtay waxay ahayd maadada ingilishka celceliskeedu wuxuu ahaa konton iyo shan dhibic sideed waxaa ku xigay beeraha waxau ahaa celceliskeedu konton iyo labo dhibic soddon iyo sagaal waxaa ku xigay juquraafiga celceliskoodu wuxuu ahaa konton iyo kow dhibic shan waxaa ku xigay fisigiska afartan iyo shan dhibic sagaal biologiga afartan iyo afar dhibic siddeetan iyo toddobo taariikhda afartan iyo saddex dhibic sideed kimistariga soddon iyo sagaal dhibic lix waxaa ugu hooseeyey maadooyinka maadada xisaabta oo ardada celceliskay ku baaseen maadadaas ay ahayd soddon boqolkiiba kharashka imtixaanka ku baxay guud haf milyan baa ku baxday lacag shan boqol oo kun oo dollara lacag shan boqol oo kun oo dollara ayaa ku baxay imtixaanaadkaas waalidiinta iyo dawladda ayaa lacagtaas xoogeeda bixiyey sidoo kale xoogaaga hadda european unionka naga taageerayaan saaad ogtihiin way ka baxayaan waxna laga rabaa inaynu la nimaadno qaabkii imtixaanaadkaas looga wadi lahaa waa la nimi waadna aragtaan imtixaankii iyadoo fankii uu go-ay inuu imtixaanaadkii sii socdaan iskuulaadka markii la tartamay maaha keliya waxaa la naadinaya ardayda sida caadada ahayd sidoo kale waxaa la sheegaa tobankii iskuol ee dalka ugu sarreeyay performansigooda kaalinta koowaad iskuulka galay dalka puntland imtixaanka centralska la qaaday ee glasska form fourka waa nugaal secondary school ee ku yaala magaalada garowe celcelis maadooyinka wuxuu keenay toddobaatan dhibic lixdan iyo kow toddobaatan dhibic lixdan iyo kow ayuu celceliska maadooyinka iskuolkaasi helay gareedka ama qiimeynta waa b ama b saa u taqaaniin iskuulka labaad nawowi alnawowi garowe lixdan iyo lix dhibic konton iyo sagaal celcelis maadooyinka wuxuu keenay lixdan iyo lix dhibic konton iyo sagaal b ayuu gareedkiisu ahaa iskuulka saddexaad boosaaso public secondary school boosaaso ku yaallaa lixdan iyo lix boqolkiiba ayuu keenay b weeye gareedkiisu iskuolka afaraad alfurqan secondary school wuxuu ku yaalaa degmada baran ee gobolka sanaag lixdan iyo shan dhibic soddon celcelis maadooyinka ayuu keenay lixdan iyo shan dhibic soddon b minisa iskuulka shanaad imaam shaafici boosaaso lixdan iyo afar dhibic toddobiyo toban celcelis ayuu maadooyinka keenay b minisa ayuu garadkiisu yahay iskuulka lixaad hadaftimo wuxuu ku yaalaa deg- degmada baran tuulada hadaftimo lixdan iyo saddex boqolkiiba b minisa iskuulka toddobaad almubtada qardho wuxuu ku yaalaa degmada qardho lixdan iyo saddex dhibic afartan iyo labo b minisa sideed xingalool gobolka highland degmada xingalool lixdan iyo saddex dhibic sagaal iyo toban ayuu celcelis maadooyinka keenay b minisa iskuulka sagaalaad sheekh cusmaan qardho lixdan iyo labo dhibic siddeetan iyo kow celcelis maadooyinka b minisa cumar samatar iskuulka tobanaad cumar samatar gaalkacyo gobolka mudug lixdan iyo labo boqolkiiba b minisa tobanka iskuul ayaa ugu sarreeyey performancega dalka
maanta oo talaadaha runtii ee bishuna ay shan tahay two thousand sixteen june waxaa sharaf weyn noo ah imtixaanka shahaadiga ah ee weliba dugsiyada sare ee form fourka la yidhaahdo inaanu maanta halka kaga dhawaaqno inaanu halka ka baahino marka waxaan soo jeedinaya marka ugu horreysa ardada imtixaan gasho o dhan dhammaantood waalidiintoodii iyo iyagaba aad iyo aad baan bogaadinku soo jeedinayaa maanta inkastoo aan maaragtay aanu dugsiyada sare ka hadlayno haddana eydadkii baa noogu xiga iyagana marka maanta waxaanu soo jeedinaynaa tobankii arday oo ugu sarreeyey puntland baanu soo jeedinaynaa ee dugsiyada sare waxaan marka ugu horreysa halka soo jeedinayaa ardayga ardayga ugu sarreeyey iskuulka uu ka soo baxay a iyo b wuxuu helay iyo iskoorkiisa aniya maanta soo jeedinaya tartiib kusoo jeedinaya qofkii marka insha allah naqalinaya ardayga ugu horreeya waxaa la yidhahdaa jaamac maxamuud xaashi maxamed iskuulkiisu waa imaamu shaafici wuxuu helay e wuxuu ka helay shan iyo sagaashan dhibic zero seven waa ardayga ugu horreeya ardayga ku xiga waxaa la yidhahdaa xuseen xukaash axmed xasan cumar samatar buu ka yimi ee buu helay eeda wuxuu ka helay saddex iyo sagaashan dhibic afar iyo toban cumar samatar waxaa ku xiga xijaas siciid xirsi maxamuud cumar samatar buu isna ka yimi ee buu helay labiyo sagaashan dhibic siddeetan iyo lix buu helay ardayga ku xiga oo afraad cabdirasaaq xasan cabdi nuur isna cumar samatar buu ka yimi ee buu helay labiyo sagaashan dhibic toddobaatan iyo sagaal ardayga shanaad waxaa la yidhahdaa axmed cabdirashiid axmed maxamed gambool buu ka yimi ee buu helay labiyo sagaashan dhibic zero seven lixaad ardayga lixaad maxamuud bashiir cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa gambool buu ka yimi ee buu helay labiyo sagaashan buu ninkaasuna ee ku helay ardayga toddobaad suleymaan axmed jaamac muuse nawaawi garoowe ee buu ninkaasu helay koob iyo sagaashan dhibic konton iyo toddoba ardayga sideedaad maxamed daahir cabdisalaam xasan cumar samater buu ka yimi koob iyo sagaashan dhibic soddon iyo lix ardayga sagaalaad cabdisamed cabdiraxmaan cusmaan cumar samater buu isna ka yimi koob iyo sagaashan dhibic afar iyo toban ardayga ugu dambeeyo tobnaad cabdirisaaq maxamed cabdulqaadir cumar samatar sagaashan dhibic sagaashan iyo saddex waxaan ardada kaloo ku boorinaya inay tacliintooda sii wataan horena waa loo sheegay inaanu ardada aanu xaflad u qaban doonno insha allah isagiyo waalidiintooda iyo macallimiintooda aad iyo aad bay u dadaaleen laakiin hawlka madaalay weli waa hogadii halkaa waa inaa hawsha ka sii wadaan waxaan hambalyo iyo salaan u diraya dhammaan ardayda dugsiyada sare ka qalin jebisay iyo waalidiintooda iyo macallimiintooda